الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا من ما جهلنا وذكرنا من ما نسينا بفضلك وجودك وأنك يا لطيف مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ammaanta ay leeyihiin manaaqibta ay leeyihiin abibakar iyo cumar ilaahay labadaba raalli ha ka noqde can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allaahu canhu can inabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi baynamaa waqti rajulu nin nin reer bani israa'iil buu ahaa baa la yidhi iyo suuqow kaxaynayo baqaratan sac oo lahu isaga u ahaaday taasoo qad xamala calayhaa dusheeda uu raray oo alaab macnaha xamala calayhaa dusheeda u rartay iltafatat way way milicsatay albaqaratu baqaradii ayaa ilayhi ninka xaggiisa milicsatay ninkii saca macnaha alaabta saarto isla fuulay waxaa fiiriyey sici baa fiiriyey baqaalada waxay tihi innii aniga baqaradii waa hadash innii aniga la mukhlaq la iima abuurin lihaadaa kaas in lay rarto la iima abuurin walaakinnii aniga innamaa khuliqtu waxaa la ii abuuray lil xarfi qodasho beeraha in lagu qoto lagu rogo ayaa la ii abuur faqaala annaasu dadkii baa waxay dhaheen subxaana allah ilaahay baa nasaan waa yaab maxay subxaana allahi la dhaheen tacajuban liajli tacajub yaab dartiisiiyo wafazacan argagax haddii mar neef la-ah uu hadlayba dadkii waa argagaxeenoo waa la yaabay ilaa waa waa shay mayeeraan oo aan hadli jirin oo hadlay waxay dhaheen abaqaratun maa sacbaa baqara mayaa takallama hadlaysa faqaala rasuulullaahi baa yidhi sala allahu calayh wasalam fa innii anigoo nebi maxammedah uuminu waan rumaynayaa bihi binudqilbaqarati baqarada hadalkeeda waan rumaynayaa wa abuubakar abuubakarna wuu rumaynayaa wa cumaru sayd cumarna waa rumaynayaa saxaabadii labadaasaa laga soo qabto meeshana maba jooginba raggaasna waa macnaha waxa anaa afkooda ku hadlayo iyana waa rumaysan yihiin weeyaan marka mayeeraanka dee ilaahay baa ka hadlinaya sida binu aadankuba ilaahay uga hadlinayo ilaa qofkuba isagoaan hadlayn boo dhashee ilaahay waa ka hadlin karaa loodaiyo geelaya arigayo wixii la mida wa qaala rasuulullaahi baa yidhi sala allahu calayhi wasalam baynaa waqti raacin mid oomid raacin mid la jooga raacin mid raaciya raacaya fii qanami aragiisa dhexdiisa uu ku sugan yahay caddaa waxaa soo weeraray soo hororay calayhi kii ariga la joogay addi'bu yey ninkii ariga raacanayey yey baa soo weeraray arigii oo soo hororay hadduu soo weerarayna faakada wuxuu ka qaatay minhaa qanamka arigii shaatatan tribow ka qaatay yey baa arigii mid la baxay fa dalabahu raaci kii ariga la joogay baa ka daba dalbayoo ka daba orday laa neefkii baalku markuu la tago waa laga dhigaa waa waa la caygsadaa xataa istanqadahaa ilaahu macnaha ka fakiyey minu xaggiis ilaahu ka dhigtay ridii oo kala tegey yaa uu ka dhigtay ayuu cayrsanay markaasaa yeygii markii ridii laga dhigay faltafata waxaa soo milicsaday ilayhi ninka ariga la joogay addi'bu yeygiibaa saa u soo fiiriyey fa qaala wuxuu yidhi yeygiibaa hadlay kii rida laga dhigtay ayaa hadlay wuxuu yidhi man lahaa ariga yaa u ahaaday yowma sabuci dugaagga maalinkiis maalinta bahallada keliya meesha marayaan bahalla iyo arag keliya meesha joogaan bal maalinta ayaa iga dhiganayabayidhi yowma maalin buu yidhi laysa lahaa arigawsan u ahaan raacin mid ilaalinaya kaasoo khayri aniga aan ahayn anigaa di'bigaa yeygaasah idaan ahayn maalintaysa ariga raacaynba binu aadan bausan xoole la joogan bahallada xoolaha dhex yaacayaan bal maalinta ayaa iga ceshan doona ba yidhi iga dhigan doona ilaa waa bahallada waa ilaahay baa macnaha ku ilhaamiyo oo qiyaamaa jidho maalinta in la gaarayo maalinta cidaan cid iga xigtaysan aniga maa cid kaloo raacaysa baysan jirin ariga qaan doonaan la baxayo maalinta ayaa iga celin doona buy faqaala naasu dadkii baa waxay dhaheen subxaana allah ilaahay baa nasahan waa yaab waxa weeyaan bahalka hadlay bay la yaaban yihiin faqaala rasuulullaahi baa yidhi sala allahu calayhi wasalam innii anigu uuminu waan rumaynayaa bidaalika nudqigaas yaygu hadlay ana anaa rumaynaya waa abuubakarna waa rumaynaya waa cumaruna waa rumaynaya rawahu shaykhaan rawahuma shaykhaan wa tirmidiy wasaada wuxuu ziyaadiyey imaamu tirmidi wamaa humaa cumar iyo abubakar maysan ahayn fil qowmi qoomka dhexdiisa yowmaidin maalinta hadda meeshana ma joogin iyagoo aan meeshaba joogin ayaa nebigu sii cabiray iimaankooda intuu la egyahay arrintaanoo kale haddii loo sheego inay rumaynayaan waay manaa waa wax qayba waxa qaybkaana inay rumaynayaanoo u degdegayaan baa nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam can muxamed bni alxanafiyati waxaa laga wariyey radia allaahu canhuma muxamed waa ina xanafiya xanafiyadu hooyadiis bay ahayd qawlaa la dhihi jiray bintu jacfar reer bani xaniife ahayd waa ina sayd cali ninkaani ogaada anaa xasan iyo xuseen iyo labaha buusan ahayne sayd cali baa dhalay gabadhaa xanafiyadaayoo la sayd cali xasan iyo xuseen keliya ma dhalin dad badan buu dhala gabadhaa xanafiyadaayoo qolooyin weerar lagu qaaday xaggooda laga soo helay ayaa macnaha u dhashay marka iyadaa loo nisbeeya qaala wuxuu yidhi qultu waxaan ku yidhi liabi aabbahay oo sayd cali ahad ayunaasi dadka kiiseebaa khayrun ugu khayr badan bacda anabiyi nebiga gadaashiisa sala allahu calayhi wasalam umadayaa ugu khayr badan qaala wuxuu yidhi abuubakar baa ugu khayr badan qultu waxaan idhi uma man yaa ku xiga qaala wuxuu yidhi cumaru baa ku xiga waqashiitu waxaan ka cabsaday buu yidhi moxamed ibnu xanafiya an yaquula inuu yidhaahdo cumaan haddaan dhaho yaa kusii xiga cumaan inuu dhahaan ka baqay faqultu waxaan idhi uma anta haddaba markaa intaa labadaa kabacda adaa ku xiga abow sayd caliyow adaa ku xiga marka labadaa kabacdi qaala wuxuu yidhi sayd cali ma ana anigu ma ahi ilaa rajulu nin ninkaasoo min almuslimiin aan ka mida nin un muslimiintaanu ka mid aan ahaye kuma xiga raggaas waa laga horeeyaa macnaha rawaahu albukhaariyu wa abu daawuud ayaa wariyey labadaasaa ugu fadli badan can ibni cabbaasin waxaa laga wariyey radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi wadaca cumaru sayd cumar baa la dejiyey calaa sariirihi sariirtiisii waa goorma sayd cumar waa dhintay waa la dhaqay waa la kafanay sariir baa la saaray naxash fatakanafahu nnaasu dadkiibaa garabaysteen oo garbaha ka raaceen dadkiibaa macnaha koobaabay yadcuuna xaalay u ducaynayaan wa yusalluuna ay ku tukanayaan janaasada qabla an yurfaca la qaado horteed intaan la qaadin janaasada ayaa sayd cumar baa dhintayoo dadkiibaa janaasadii bay ku tukanayaan waa u ducaynayaan waka wa ana anigoo ibnu cabbaas sabayr fiihim dadka dhexdoodaan ahaabay falam yarucnii ima argagaxgelin ima argagixin ilaa rajulun nin ninkaasoo aakhidun qabtay mankibii garabkayga ninbaa gadaal iiga yimidoo garabku saa ii qabto gacantu iga saar faidan caliyun waaba sayd cali haddaan fiiriyey fa tarxama sayd cali wuxuu macnaha naxariis u dalbay tarxama wuxuu u naxariis dalba calaa cumar sayd camar sayd cumar baa u naxariis dalba ilaahu naxariis sayd cumar buu macnaha haa naxariis ilaahay weydii wa qaala wuxuu yidhi sayd cali wuxuu yidhi maa khallafta kama aadan tegin axaddan axad axadkaasoo xaballa kala gacal badan yahay ilaya xaggayga ana alqallaha ilaahay inaan kula kulmo bimidli camalihi camalkiisa oo kale minka adiga qof aan ka jeclaan lahaa inaan camalkiisa oo kale ilaahay la hor tago kama aadan tegin buu yidhi adiga markii laga reebo manaa qofaan qofaan jeclaan lahaa camalkiisa oo kale ilahay inaan la hor istaago waa adiga weeyaan adaan jeclaan lahaa camalkaadoo kale ilahay inaan la hor tago qofka maadan tegin la iiga jacayl badan yahay ilaahay inaan kula kulmo camalkiisa oo kale adiga xaggaada iga kalgacal badan yahay waymullahi ilaahay baan ku dhaartay in kuntu waxaan ahaaba yidhi haddaan sayd cali ahay la adunnu kii u maleeya an yajcalaka allaahu ilaah inuu ku yeeli doono maca saaxiibayka labadaada saaxiib macooda kuwe labadaada saaxiib macooda waa nebiga iyo calayhi salaatu wasalaam iyo ma garanaysaa abubakr waxasibtu waan maleeyey buu yidhi annii anigu kuntu in badan waxasibtu waan maleeyey waxaan maleynaya annii anigu kuntu waxaana kasiiran in badan asmacu kii maqla annabiya sala allahu alay slam yaquulu xaaluu nebigu leeyahay dahabtu waa tegey ana anigaa tegey iyo waa abubakr wa dakhaltu waan gala ana aniga iyo waa abubakr iyo waa cumar a anaa tegey anaa waa abubakar waa cumar wa dakhaltu ana waa abubakar waa cumar wa kharajtu waa baxay ana waa abubakar waa cumar rawahu sheekhaan nebigu labadaa nin mar kasta waa sheegi jira calayhi salatu wasalaam sheekadoo nebigu sheegaba aniga say cumar iyo abubakar baa halkaa tagnay halkaasaan ka baxnay waa nimid wakaw weligood nabiga laains marka maadaama nebiga iyo abubakar intaas nebigu kugu dari jiray waa iska malaynaya inaad nebiga maciisa ahaanaysa calayhi salatu wasalaam oo macnaha lagula aasi doono tii baa taagan weeyaan hadda ilaa nebiga abubakar markaa waa dhinteen say cumar baa sariirta saaranoo isagiina la dilay can abi saciidin waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabiyi sala allahu alay wasalam qaala wuxuu yidhi nabigu ina ahla darajaati derajooyinka kuwa ehelka oo ah derajooyinka alculaa sarsare derajooyinka sare dadka ehelka oo ah la yaraahum waxaa arkaya man duulka taxtahum yaga ka hooseeya kuwa hooseeyaa daalacanayo kor bay ka fiirinayaan kamaa taroona saaad u aragtaan annajma xidig adaalica ee soo baxay fii ufuqi samaa'i samada jihadeeda koonaha cirka meel ka mida fog xidig weynoo ka soo baxay sidau idinku bidhaamoo kale meel fog saasoo kale dadka derajooyinka sare waxaa daalacanayoo arkaya dadka ka hooseeya waxaa u muuqanaya sida xidigahaasoo kale wax meelo fogfog ka muuqdo waa rag camalkooda halkaa ku tegey yaa oo shaqaystay wa ina abaabakar wa cumara abubakar iyo cumarna minhum ragga meelaha fog laga fiirinaya ku jiraan wa ancamaa waana ka nicmo badan yihiinba waaba iyagu ka sii sarreeyaanba wa ancama haa waa ka sii sarreeyin ka sii nicmo badan yihiinoo meelaha laga fiirinayo sida dhulka wax joogo cirka xidiga ka fiirinayo kale halkaasaa rag ka muuqanayaan guryahooda iyo macnaha manaasishooda iyo darajaadkooda waay waa ka sarrayn badan yihiin weya wacanhu can inabiyi sala allahu alay wasalama qaala nebi wuxuu yidhi maa min nebiyin nebi ma jiro ilaa hadduu jiraba walahu waxaa u ahaaday wasiiraani laba wasiir labadaa wasiiroo min ahli samaa'i samada ehelkeeda ah iyo wa wasiiraani laba wasiir labadaasoo min ahlil ardi ardada ehelkeeda ah fa amaa wasiiraaya labadeeda wasiir oo min ahli samaa'i samada xaggeeda ahaaday fa jibriilu wa miikaa'iilu weeyaan wa amaa wasiiraaya labadeeda wasiir oo min ahlil ardi ardada ehelkeeda ah waa abubakrin wa cumaru abubakar iyo cumar weeyaan taasaabaa maan ugu filanba labadan saxaabi can xudayfata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi iqtaduu ku dayda biladayni labadii min bacdi aniga gadaashayda ahaa wax allaale waxay sameeyaan labadaa iga dambeeya kaga dayda abiibakrin wa cumara abiibakar iyo cumar ku dayda wax allaale waxay diin ahaan ma garanaysaa u sameeyaan iyo camal iyo cibaado kaga daydo waay wa fii riwaaya inna anigu laa adrii ma ogi baa nebigu yidhi maa baqaa'i hadhoonaanshaydu intay tahay baaqi ahaanshahaygu fiikum dhexdeen aan ku baaqi noqon intaan idinla joogi doono ma garanayo faqtaduu ku dayda biladayni labadii min bacdii gadaashayda ahaaday wa ashaara ilayhimaa nebigu iyaga ayuu ishaaray oo waa labadaas yidhi oo abubakar iyo cumar weeyaan waxyaalaha daasayd cumar oo kale looga dayanaya maxaa ka mida taraawiixda taraawiixda ramadaanka la tukado sayd cumar baa iyadoo ma garanaysaa koox koox loo tukanayo ayuu dadka isku keenay hal imaam buu iskugu keenay wuxuu yidhi sidaasaa fiican wax nebiga gadaashii la bilowdana nicmati lbidcatu haadihi tanaa ugu fiican bes labaatan ragcadood iyo saddex witriya ayayna la tukan jireen masaajidka nebiga laga asaasay calayhi salaatu wasalaam ilaa yoomana haada ilaa maanta sidii baa looga tukanaya masaajidka maka bise xaraamka weyn muslimiinta qibladooda iyo masaajidka nabawiga ah oo xaramka labaada labadaba intaas baa laga tukadaa qofkii tegayna waa u yahay qofkii kalena meelahaas ka fiirsaday la taraawiixdana kutub gaar oo laga qoray baa jiro culimmada islaamku ay ka qoreen oo hadda ragga maaragtay jaamacaadka hadda maka mukaraba oo kale jaamacadaheeda wax ka dhiga oo asaatidada ustaadiyada ah kutub gaar u ah oo taraawiixda laga qoray oo ay kaga hadlayaan labada masaajid iyo cibaadada ka socotay iyo xilligay bilaabatay iyo ilaa maanta iyo xaqnimadeeda ayaa jira iyagana oo qofkii doona uu heli karayo kutubtaas can caliyin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa maca anabiyi sala allahu calayhi wasalama nebiga maciisaan ahaa id waqti id waqtigaa dalaca waxaa soo muuqday soo baxay abubakar wa cumaru abubakar iyo cumar baa soo baxay fa qaala rasuulullaahi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam haadaani labadaas soo muuqda sayidaa kuhuuli ahliljanna jannada ehelkeeda garmadoobayaalkeeda kuweeda dhallinyarada garmadowga ah labadooda sayid weeyaan garmadooba waxaa la yidhahda qofka soddon ilaa konton udhexeeya da'daa noocaasa maraya dadka noocaasa labada ninoo sayidka u ah labadaa weeyaan biir oo ahlu jannada ah kuwa ahlu jannada ayo min alawaliina walaakhiriina kuwii horeeyey iyo kuwii dambeeyeyba ila anabiyiina walmursaliina mooyaane nebiyaasha iyo mursaliinta mooyaane iyagoo hadda waa darajo sare yaa caliyu caliyow laa tukhbirhumaa labadoodan arrintaa ha u sheegin ama anta qofku gaar u leeyahay haba saa looguma sheeg sheego laa tukhbirhumaa haba ha u sheegin ba ha u warrami waagii dambeu sheegayaa sayd cali marka dadka aljannada jooga waxaa la leeyahay marka loo firiyo adduunka oo la yidhaahdo macnaha garmadoobe qofka loo yaqaan bay arrintu sidaa tahay ahlu jannadu fa ahluljannatu kulluhum shabaab ahlu jannadoo dhan waa dad shabaaba oo dhallinyaro ah oo macnaha isku da'ah yaa oo soddon iyo soddon iyo saddex jirre iyo qaabkaas wadaa macnaha weeyaan can cabdillaahi waxaa laga wariyay binu xandabin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama ra'aa abaabakar wa cumara abubakar iyo cumar buu arkay nebigu faqaala wuxuu yidhi nebigu haadaani labadaasi assamcu walbasar weeyaan waa maqalka iyo arag waa ma waxay ka dhigan yihiin maqal iyo arag oo kale adiga hadda xubnahaada fiiri maqalka waa dhagaha wax meesha wax ka dhegtaa weynoo halkan saaran maaha waxa wax maqlaya wax kaloo ilaahay wadaacayelo gudaha ku jira baa maqalka soo jiidaya samaacad rabbaana ilaahay dhex dhigay basarkuna waa indhaha labadaa xubnood qofka faa'iidada u leeyihiin qofkas waa garan karaa qofkii labadaas la marka meesha jirka iyo qofka labadaa xubnood u joogaan oo kale ayay ina joogaan ummadda waxay uga dhigan yihiin abubakar iyo cumar indha iyo arag oo kale indha iyo maqal oo kale labadaas kale ka dhigan yihiin meel sare bay marayaan wey laba xubnoodoo la jecel yahay wey maqalka iyo arag saa weeyaan waa labadii hadda khaliifo nebiga calayhi salaatu wasalaam raggaani waa shaqaysanaa maanta iskama mudan rag shaqeeyey weeyaan can anasin waxaa laga wariyey radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam kaana nebigu waxaa yakhruju kii baxa calaa asxaabi asxaabtiisoo ku dulbixi jiray asxaabtoo min almuhaajiriina iyo walansaari ah wal xaalum saxaabadu juluusun ay fadhiyaan fiihim dhexdooda waxa ahaa abubakrin wa cumaru baa ku jiray falaa yarfacu ma kor yeeli jirin ilayhi nebiga axadun qof oo minhum saxaabada ka mid ah basarahu araggiis qof saxaabada ka mid ah nebiga indhaha saa uga fiirin jirin indhaha toos ugama ilbuuxsan jirin qof saxaabada ka mid ah ilaa abubakrin wa cumaru abubakar iyo cumar mooyaane fa ina abaha abubakar iyo cumar kaanaa waxay ahaayeen yanduraani nebiga kuwa fiiriya ilayhi nebiga wayanduru nebiguna waa fiirin jiray ilayhimaa labadooda wayatabasamaani waa dhool biri jireen waa muusoon jireen ilayhi nebiga ilka caddayn weeyaan qosolkan qahqahda lama rabo wayatabasamu nebiguna waa u dhowl caddayn jiray ilayhimaa abubakar iyo cumar qaabkaas ayay ahaayeen marka aad bay nebiga ugu dhowaayeenoo iyagu macnaha waa isfiirinta iyo isku qosolka iyo aad bay iskugu xidhnaayeen laakiin dadka kale nebiga haybadiisaa nebiga weyneed calayhi salaatu wasalaam waa laga waa laga haybaysan jir can ibni cumar radi allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam kharaja nebigu waa soo baxay laata yowmin maalin wa dakhala almasjida masaajidkii nebigu gala wa abubakar wa cumar abubakar iyo cumar ay macnaha mawjuud yihiin ama walxal abubakar wa cumar axaduhumaa midkood can yamiinihi midigta ka marayo walaakharu kan kalena can shimaali bidixda kasta ka taagan yahay wa huwa nebiguna aakhidun saa u haysto biaydiihima gacnahooda labada gacnood baa nebigu labadooda saa ugu kala qabsada calayhi salatu wasalaam wa qaala nebigu wuxuu yidhi hakadaa sidaa annagoo ah baa nubcaduna la soo saarayaa yooma alqiyaamati maalinka qiyaamada sabta annagoo gacnaha isku haysan salaadda maad arag labadooda saddexda qabrisay isku yihiin abubakar cumar iyo nebiga calayhi salatu wasalaam isku meel bay ku aasan yihin marka diintan ilaahay wuxuu la soo saaray nebi moxamed kabacdina waxaa hiil ilaahay uga dhigay abubakar iyo cumar adduunka saa markay ahayd oo uga dambeeyeen nebiga diinta waxay ka fidiyeen masaajidka hadda ay ku aasan yihiin oo masjidu nabowiga la yidhaahdo ee rasuulka ayay ka ka fidiyeen diinta marka ilaahay cilmigiisa iyo cajaa'ibta meesha ku jirta waxaa lagu leeyahy meeshii saddexdoodii saa isku ahaa diintana fidiyey baa waxay lagu aasay meeshay diinta ka fidiyeen maalinka qiyaamadana qofka ugu horreeya dhulku ka dilaaco soo baxa nebiga ugu horreeya abubakar iyo cumar baa ku xiga bes diintii ay fidiyeen iyagoo ku taagan macnaha is haysta soo baxaya kaasaa reer baqiic oo iyana ku dhow qowraha baqiic laal qofkii lagu aasa waa cajo badanya baa iyana ku xigaya saasaa dhacaysaa lagu leeyahy waay wacanhu can inabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala nebi yidhi ana anigu awalu man baa qofkan ugu horeeya tanshaqu canhu xaggiisa ay ka dilaacayso alardu ardadu uma abubakar baa ku xiga uma cumaru baa ku xiga uma aatiya halalbaqiici baqiic ehelkeedaan u tegayaa fa yuxsharuuna macii macigaa la keenaya lasoo xashirinaya saxaabo badan ayaa ku aasan uma antadiru waa koranayaa aala makata reer maka ma dhowa maka waa meesha markaa la joogo waa madiina reer maka baan suganayaa qiyaamada xataa uxsharu ilaa la isoo xashriyooo macnaha la keeno bayna alxaramayni labada xaram dhexdood ilaa dhulkaanoo dhan baa la bedelayaayo dhul kalaa la keenaya bayna alxaramayn saasaa loo keenaya labada xaram waa cajaa'ib can cabdillaahi radi allahu canhu an anabiyi sala allahu alayh wasalam qaala nabi wuxuu yidhi yadalicu calaykum dushiinna waxaa daalacan doona rajulun nin baa idin soo bixi doonaa yadalicu calaykum waxaa idinku soo bixi doona rajulun ninkaasoo min ahliljannati ka mid fadalaca abubakar abubakar baa markaas soo muuqday abubakar baa yimid uma qaala wuxuu yidhi yadalicu calaykum waxaa idinku soo dulbaxaya oo idiin imaanaya rajulun nin oo min ahliljannati waa nin kale fadalaca abubakar fadalaca cumar sayd cumar baa yimid rawaaha rawa tirmidiy imaamu tirmidi baa wariyey haadihi tiscata sagaalka xadiid waan soo marnay oo waxa weeyaan afarta hore alarbacatu اluwal biasaaniidda xasana afarta hore alawal waalbaaqi bacduhu maskuutun canhu sanadkooda qaar waa laga aamusay wa bacduhuna bisanadin qariib baa lagu wariyey nasalu اllaha ilaahay baan weydiisanaynaa an yarwiyana inuu naga cokanaysiiyo naga dherjiyo min cilmi cilmigiisa cilmigii alladuniyi ee dhowaanshaha cilmiga laduniga ilaahay agtiisa yaal waa cilmi aamiina ilaahu aqbal wey waxa weeyaan cilmiga laduniya haddaa aragtid waxa weeyaan waxaa lanaa min ladunka waa laduni baa la yidhaahdaayo waa cilmi aan la baran ilaahay qofka iska siiyo waataqu llaha wayucallimukum ullah ilaahay ka cabsada ilaahay waa idin baraya waa marka cilmi rabbaaniya weeyo ilaahay qofka u furo oo laduni baa la yidhaahdaa dariishadaha xira labadaa dariishadood xira waaya cilmi laduniya baa la yidhaha marka cilmigaa leehay inu naga cokana siiyo ayaan weydiisanay buu yidhi islaamu cumar radia allaahu canhu sayid cumar islaamidiisii weeyaan can ibni cumar waxaa laga wariyey radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi baynamaa waqti cumaru sayd cumar fi daari daarta dhexdeedii uu yahay waa daartiis khaa'ifan xaaloo yahay mid cabsanaya id waqtigaa jaa'ahu waxaa u yimid sayd cumar waa cabsanaya ilaa waa islaamay qofkii islaama waa baqi jir waxaa u yimid alcaas bin waa'il assahmiy cabdullaahi bn camar ibn caas camar binu caas camar abihiis weeyaan caas bin waa'il ninkaasaa yimid calayhi xaal ninkaa dushiisa xullatun ay tahay isku joog dhar qurux badan xullatu xibaratin meesha xibara la yidhahdo isku jooggeed isagoo qaba iyo wa qamiisun qamiis baa dushiisa ahaa qamiiskaasoo makfuufun lagu cubay ama lagu koobay bixariirin xariir meelaha xarxariir looga waxiyo xariir yaryar weeye oo waa iska bannaanta haddaysa mar badnayn meelaha kulleetiyada iyo gacnaha iyo wakan wa huwa ninkan la yidhaha caas bin waal min bani sahm ayuu ka mid yahi reer bani sahm weeyaan wa hum iyaguna reer bani sahmiwa xulafaauna xulafadayada ayay ahaayeen been isbahaysi kuwaan kula jirnay fi ljaahiliyati jaahiliga dhexdiisa ibnu cumar baa hadlay aabihii cumar buu ka sheekaynayaa islaamay nimankaani waxay ahaayeen bay yidhi ninkaani ka mid yahay raggii isbahaysigu naga dhexeeyey jaahiliga waan isku hiilin jirnay faqaala lahu wuxuu ku yidhi faqaala wuxuu yidhi caas lahu cumar wuxuu ku yidhi maa baaluka war xaalkaadu waa maxay qaala wuxuu yidhi sayd cumar zacama qowmuka qoonkaadu waxay sheegteen annahum iyagu sayaqtuluunii inay dili doonaan in aslamtu haddaan islaamo qoorta in layga goynayo haddaan cumar hay baa quraysh iyo nimanka carbeed ay sheeganayaan qaala wuxuu yidhi ninka odayga ahaa waa caase laa sabiila wax wadaah lahum iyaga uguma ahaan ilayka xaggaada wax wadaada ay kugu leeyihiin ma jirto ma samayn karaan wey waa ninkan waa nin hadduu hadalka yidhahdo bes weeyaan wadas ku ku soo gasho ay kugu dhibi karaan ma jirha bay ibnu cumar wuxuu yidhi bacda an qaalahaa kelimadaas intuu yidhi ka bacdi odaygaas ayaan aaminta aniga aamin noqday allela markaasa xasila haddaan wiilkii sayd cumar ahay ilaa aabihiis baa waxaa looga baqayaa in la dilo bacda an qaalahaa waxaa wata ibnu cumar ibnu cumar int macnaha bacda an qaalahaa caas intuu kelimadaa yidhi ka bacdi ayaan aamintu nin waxaa noqdayba aamin noqdayoo aan ninna ka baqayn waxba kuma gaarsiin karaan markuu yidhi fakhraja alcaas baa soo baxay falaqiya naasa dadkiiba la kulmay qad saala xaaluu la dureeray qad saala xaaluu la dareerayo bihim dadka alwaadi toga anaa togu ma dareeree dadkiiba iyagu toga dhex dareerayo soconay togii makaad ilaa meel toga marka ku taallaa mogta dadka oo godan meeshiiba dadka saa u soo maraya cumar bay u socdaanoo waxay rabaa inay dhibaan fa qaala wuxuu yidhi caas ayna turiiduuna war xaggaad u socotaan qaalu waa dhahe nuriiddu waxaanu doonaynaa cumar binu khadaab alladii cumar kaasoo sabaa iishay oo diinta aabayaashii ka baxay sabaa anaa bidcoobay ninka diinta ka noqday ninkaasaan u soconaa bidhi qaala wuxuu yidhi laa sabiila ilayh wax waddaa idinkuma ahan ma aadi kadhaan hadalkaa ma yidhi fakaranaas dadku waa iska noqdeenba nin aadi kara male odayga waa nin laga dambeeyo dadkiiba waa la noqdeen isla markiiba faada ka garanaysaa isla markiiba dadka waa noqdeen wa fii riwaaya lamaa aslama cumar haddoo islaamay ijtamaca annaasu dadkiiba ku soo urureen cinda daarihi daartiisa agteeda wa qaaluu waxay dhaheen waa lagu mudaharaaday sabaa cumar cumar waa iishay oo diintiibu ka noqday waa diintii baadilkahay wa ana anigu wuxuu yidhi ibnu cumar haddaan ahay hulaamun wiil baan ahaa wiilkaasoo fawqa dahrilbeyti beytka macnaha dushiisaan saarnaaba guriga dushiisa fa jaa'a rajulun nin baa yimid ninkaasoo calayhi dushiisa qabaa'un koor uu yahay nin koor qaba koor koorkaasoo min diibaajin xariira diibaaj waa nooc ka mid fa qaala wuxuu yidhi ninkii qad sabaa cumaru cumar waa isha famaa daaka bal waxaas maxay taha hadda a maxaa laga wadaa maxay taha waxaas faana anigaa lahu cumar jaaru naasiru ah anaa u gargaaraya carigaa u imaan kara fara'aytu naasa dadkii baan arkay tasaddacuu iyagoo faydmeen canhu sayd cumar gurigiis isla markiiba waa kala yaaceen anaa naasiruha u gargaaraya cariyaa u imaan kara waa la kala yaac faqultu waxaan idhi man haada haddaan ibnu cumar ahay waxaan idhi war ninka saa looga dambeeyo dadkii kala dareeriyey war ninkaas hukumuu aha qaaluu waxay dhaheen alcaas ibnu waa'il caas ibnu waa'ilkii reer sahmi oo odayga weyn ahaa ninkaa weeyaan rawaahu lbukhaariy waaya wasiyatu cumar sayd cumar dardaarankiis waalbaycatu licumaan mubaayaca lala mubaayacooday cumaan radia allaahu canhuma markii sayd cumar la dilay waxaa waa dardaarma dowladda iyo dadka waa ka dardaarma kabacdina waxaa lala mubaayacoodo dowladdii qabtay cumaan bin cafaan radia allaahu canhu can camar ibni maymuun waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi raa'aytu cumar baan arkay qabla an yusaaba la asiibo horteed intaan la asiibin biayaamin maalmo intaan nabarku ku dhicin ka hor bilmadiinati filmadiinati madiine dhexdeedaan ku arkay waqafa isagoo istaagay calaa xudayfata wa cuhmaan ibni xunayf xudayfe iyo cuhmaan bin xunayf isagoo soo dul istaagay awalba waxaa la yidhi labadaa nin wuxuu u diray ciraaq wuxuu yidhi kharaajka iyo ee xoolaha jizyadaah gabbaraha iyo dadka heludamadaah waxaasi xoolaha beeraha laga qaadaya iyo soo qiyaasoo soo qorsheey way aadeen way soo sameeyeen waa yimaadeen sayd cumar baa u yimid marka sayd cumar wuxuu ku yidhi madaxweyneha islaamka kayfa facaltuma maxaad samayseen atakhaafaani labadiinu ma ka cabsanaysaan an takuunaa inaad tihiin ina ahaateen xamaltumaa kuwa ku xambaaray alarda ahlal ardi dhulka ehelkiisa maa laa tudiiqu waxaysan awoodin dhulka inaad dul saadheen waxaysan waxaysan awoodin hadda ardada waxaa looga jeedaa arda ahlal ard ummadda degan macnaha anaa magaalo hiblaayo waxaa la dul saaray haddii la yidhaahdo magaalada dee waxba waa guryaha dhisana cidi kama rabtee waxaa laga hadlaya waa dadka degan marka ummaddii meesha deganayd ama ku soo amaa soo dul saadheen xoolaa aysan iska bixin karin sayd cumar naxariis miran buu ahaa geesina waa ah qaalaha waxay dhaheen xamalnaahaa waxaan ku xambaarnay ardada ehelkeeda amran amar amarkaasoo hiya iyaduba lahu amarka mudiiqatun mid awoodda ay tahay maa fiihaa camaliyada iyada dhexdeeda ma ahayn kabiiru fadlin fadli dheeraada macnaha wax tiro badan oo aan la culays badan annagu maanan dul saarin qaala wuxuu yidhi unduraa fiiriya an takuunaa inaad tihiin xamaltumaa kuwa ku xambaaray alarda ardada maa shay laa tuduuqaysan awoodin qaalaha waxay dhaheen laa maya maya kumaana xambaarin fa qaala cumar baa wuxuu yidhi lain sallamani illaahu ilaahay hadduu nabad yeelo yaa lain sallamani illaah ilaahay hadduu nabadgeliyo laadacanna ka tageen oo ka tageen araamila ahlilciraaqi ciraaq ehelkeeda garoobbadeeda gabdhaha garoobbada ah oo reer ciraaq waan ka tegayaa buu yidhi waan ka dhimanayaa laa yaxtajna xaalaysan u baahanayn ilaa rajuli nin ninkaasoo bacdii gadaasheeda abaddan weligay gabdhaha ilaa garoobbada iyo dagbaha noocaasa waxay u baahayeen in la caawiyo marka gabdhaha garoobbada reer ciraaq ciraaqna waa dal aad loogu badnaa waxaan ka tegi doonaa iyagoo aan nin iga dambeeya u baahanayn xoolo tiro badan baan siinayaa qof iga dambeeya u baahan maya haddii ilaahay nabadgeliyo ilaa waa nin dhiman doonaba qaala wuxuu yidhi camar famaa atad kuma imaan calayhi sayd cumar ilaa raabicatun tii afraad maalintii afraad xataa usiiba ilaa laga asiibo laga dilay afar beri kabacdi hadalkaa markuu yidhi waa la dilay markii la dilayey walam yakun ma ahayn baynii aniga iyo wa baynahu sayd cumar ila bnu cabbaas cabdullaahi ibnu cabbaas baa noo dhexeeyey hadaata usiiba maalinta subaxii aroortii la asiibay subaxii la dilay sayd cumar salaad baa lagu jira ibnu cabbaasoo iga horreeyey safka hore mooyaane qof kale igama xigin buu yidhi bal hadda fiiri arrintaan masaajidkii baa la iskugu soo galay idaa arrimahan iyo masaajimaatinka iyo dadka la laynaya weligeedba socota moogta sayid cumar oo saxaabadii waaweyneeda baa loogu yimi masaajidka isagoo weliba salaad ku jira waa lagu dhex dilay wa kaana wuxuu ahaa sayid cumar idaa mara hadduu maro bayna safeyni laba saf dhexdood qaala wuxuu dhihi jiray istawu sinm istawu buu dhihi jiray laba safba waa dhex mari jir laba saf waa dhex mari jir laba safba waa dhex mari jir ilaa masaajidka o dhan istawu buu safkasa dhihi jir xataa idaa lam yara markoosan arag fiihinna safafka dhexdooda khalalan wax khalal ah iyo daldalool taqadama waa hormari jiray fakabara waa kibaaran jiray oo salaaduu xidhan jiray horay buu salaadda ku geli jiray wa rubbamaa waxaa la arki jiray qara'a inuu akriyo suurata yuusuf aw inaxl salaadda subax ama salaadaba marmar buu suuratu yuusuf akrin jiray ama wuxuu akrin jiray suuratu naxl ataa amrullah aw naxwi daalika waa suuradaha la mid a fi radcati luulaa ragcadda hore xataa yajtamica annaasu ilaa ay dadku soo ururaan ilaa qiradaa dheer baa raba dadku inay isu soo gaaraan oo salaadda weliba salaadda subax soo gaaraan famaa huwa shanigu ma ahayn haddaa shani ka dhigta ama famaa huwa cumar ma ahayn ilaa an kabara inuu kibaartay subaxaas allaahu akbar markuu yidhi fa samictuhu waan maqlay yaquulu isagoo leh saasoo u kibaartoo salaaddii u galay oo qur-aanka uu akhrinayo waxaanba maqlay yaquulu isagoo leh qatalanii waxa ay dilay oo waakalanii waxa ay cunay alkelbu aygi ay ba ay cunay oo dilayba salaaddiiba ku jiray sidii salaaddii loo dhegaysanaya hadalkaana la maqla war ay ba ay cunay ba yidhi ama ay dilay xiina waktiga dacanaha uu duray markii kii dilay macnaha uu duray oo tooreyda ku dhuftay hadalkaasaa sayd cumar yidhi fa daara waxaa duulay oo booday alilju feeraweynihii kii dilay wey feeraweyne mid feeraweyn oo balaayo ah oo dibi ah kaasaa duulay bisikiinin sikiin middi sakiintu maaha mid hadda inagu aan soomaalida sakiinta taqaano yartaa lagu xirto sakiin waxaa la yidhaha middida weyn middi buu la booday middi waa toorey weyn taasoo daati darafayni laba afu saaxiiba xadiidda daati xadayn baa la yidhaha waa bir laba afla ah ya waa bir labada dhinacba waxu dilaysa dhanka saddexdaa la qabanaya xaggana waa ka af bay ka leedahay xaggana af bay ka leedahay markuu marka sayidkii ku dhuftay saddex jeer oo weliba midda ugu daran halkaa caloosha hoosteedaa kaga dhuftay waa midda u dhintay sayid cumar ayaa wuxuu ka baqay in la qabto laa yamuru ninkaa ma soo marayn calaa axadin qof kii wax dilay yamiinan midig walaa shimaalan bidix ilaa dacano waa ku duray ilaa waa cararaya mogta waa dembiile inuu fakadoo rabaa marka qof allaale qofkii ka hor yimaado salaaddiina waa lagu jiraa xagga kii kaga yimaada iyo kii agga kaga yimaada midigba midna saana ugu duraa midna saana ugu duraa teerayba dhexda haysa balaaye ah xataa dacana ilaahu ka duray alaaata cashara rajulan saddex iyo toban nin saddex iyo toban nin soo maahan adduunka in masaajidada intaas balaayo dadka ku laaysa ay jiraan kaasaa bilaabay saddex iyo toban nin buu dile buu dura maanta minhum weliba waxaa dhintay sabcatun toddoba toddobaa naftu ka dhacda allahu akbar waa saxaabadii rasuulku yuu badan yihi falamaa ra'aa daalika arrinkaa markuu arkay rajulu nin oo min almuslimiina ka mida nin muslimiinta ka mida markuu arkay ninkiina in la qaban laaya raggiina go-een ya ilaa raggu waa kala taatika badan yihiine daraxa wuxuu ku dul tuura calayhi kaa balaayada feeraweynaha burnusan busta madaxeed busta madax leh buste qofku gashan karoo macaa madax meel la geliye leh buu ninkii ku dul tuura bustow geb ku siiyey ilaa waxa weeyaan bustaha qofkii iyo macaatooradiisa markii dusha laga saaro isagii dhan waa la qabanayaa markaa moogta quwooddii baa ka dhumaysa qaabkaasa saxaabada u tababarnaayeen falamaa danna markuu maleeyey alcilju balaayadii feerweynaha ahaayoo macnaha dibigoo kale ahaa annahu isagoo ma'khuudun mid la qabanayo inuu yahay markuu israa'iil fakanmis ilaa nin weyn weydku waa yaqaan bal markuu arkay inuusan inuusan inaan mararkan usan fakanayn bownaxara nafsu naftiisi gowrac isagii baa isdilay dadka naftooda dilana halkaas ka keenay qofka isdilaya iyo balaayada iyo masaajidada iyo waa ninkaana balaayadan oo dhan bilaabay a saxaabadii rasuulka masaajidka ugu soo gala oo khaliifadii labaad ee nebiga meesha ku dilay toddoba kaloo saxaabina dilay ya dhowr dhowr ninoo kalena dhaawacay masaajidkii nebigana arrinta ka sameeyey masaajid masaajida badane kii nebiga alayhi salatu wasalaam ba waxaa ka samaynaya waxaa la yidhi ninkan markuu naftiisi gowracay wa tanaawala cumaru taasaan soo gaarna waxaa la yidhi horta nin cajamiya buu ahaa alcilju bimacnaa alrajulu shadiid waa ninka daran gaal xun buu ahaa waxaa la yidhi sagaal nin baa dhimatay ama toddobaa dhimatay nin la dhihi jira xadaana tamiimi baa bustahan madaxa leh saa ugu tuuray markuu arkay inuusan fakanayn bu isgowrac waa nin isdilay oy qofku inuu isdilana waa xaaraam lama ogolo naxar intixaar bimacnaa naxri waa isqarxintaana intixaarkaa ma naxrigu waxa weeyaan isgowricid weeyaan waa qof isbireeyey ninkaa horta wuxuu ku dhintay majuusnimo magaciisa waxaa la dhihi jiray abulu'lu'ah ninkii sayd cumar dilay fayruus baa la dhihi jiray nin la dhihi jiray saxaabiga mughiiratu bnu shucba buu addoon u ahaa ninkan marka wax dilaya wuxuu ahaa nin fahmo badan oo shaqo badan oo xirfadaysto ah shaqooyin badan buu yaqaan wuxuu ahaa xadaad kuwa biraha garaca kow waa naqaash kuwa xarxardho farshaxanka yaqaan labo waa najaah mid macnaha saanic injineer ah intaasoo shaqo buu ku shaqaysan jira sayid cumar baa waxaa la yidhi arrinta meeshuu ka bilaabay ninku ka xanaaqay sayid cumar baa wuxuu yidhi wariyaah nin shaqo badan baa tahaye bishii waxaa iska bixisaa boqol wuxuu yidhi iskama bixin karo war boqoli kuuma badnee intaasoo shaqo taqaanaaye qarashka ku soo galaba ilaa dadka gaalada islaamka dhex ku dhex nool jizyaa laga qaadaa xoogaa yar weeyaana iska bix wey soo le waxaaba laygu yidhi buu yidhi sayd cumar haddaad doontid soomaadan dhihin haddaan doono waxaan samayn karaa raxan tadxanu biriix warshad dabaysha ku shaqaysa aan motoor iyo shidaal midna u baahnayn heerkaasaaba gaadheen macnaha warshado iska wareegayo oo dabayshaa saas ugu shaqaynayso shiidmiro ah kuwaasaan samayn karaa xataa soo ninka yidhi adiga maaha markaasuu wejiga intuu macnaha wej wax xanaaqsan iska dhigayoo saas iskugu cidhiiriya wejiga oo cabasa ilaa cumar sayd cumar wejiga u tubay yaa ayuu wuxuu yidhi laasnacanna laka walla waa kuu samaynayaa waa kuu samaynayaa raxan shiidmire iyo warshad iyo taxadauna asbiha dadku ku sheekaysaan isagu wuxuu uga dhigayaa warshad wax tabacdo oo fiican baan samayn doonaa inay dadku u fahmaan wuxuuna ka wadaa bahal waxaan samayn doonaa ummadda ku sheekaysato waa birtaan beladaayo labada dhinac wax u jaraysa taasaan samayn doonaa bayr wax samayn jiraysan jirin markaas taas dadku qaabkaas dadku wakaa weli sheekadii baa la wadaa dadku ay ku sheekaystaan oon kuu samaynayaaba sayd cumar waa isa yidhi wale ninku waa ii hanjabay sayd cumar hadalka laguma siri jirin wale ninku waa ii hanjabay bayr ninku waa ii hanjabay bes sayd cumar waa iskaga tegey waxba kama soo qaadin waxba kama soo qaadin dadkana waxaa la yidhi dadkan wax laga soo qaadin oo maaragtay xogaa la yarayso baa ugu mishin inkaaran kuwa meelaha ka imaanayo oo maaragtay balaayadaayo aan waxba aadan isdhehaysi waxba kuwaani waxba kama aha meesha ummadda kuwaasaa waxaa lagu leeyahy ugu khatar badan oo ugu mishin culus oo aan dadku kaba baqayn oo maaragtay waxba ka soo qaadayn sayd cumar waxba kama soo qaadin ninkan ninkii dilay xamze nebiga adeerkiis calayhi salatu wasalaam ninkii dilay oo waxshi saasoo kale xamzo saas iskaga xaragoonayo dagaalka hadba dhinac saas dadka u jiirayo oo intaasoo dad laayey waa ninkan waxba kama soo qaadin waa isagii dilay saxaabigii saxaabada ugu cajabta badnaa marka kuwa sharkooda la yaraysanayo waa khatar baa lagu leeyahy ma dhibyara birtaanuu sameeyey kabacdina sayd cumar buu dilay calaa kulli xaal wa tanaawala cumaru sayid cumar ayaa soo laacay yadda cabdiraxmaan ibni cawf saxaabigii ku xigay safka adoo salaadda ku jira haddii wax kugu yimaadaan dee iska dhaqaajin may sida salaadda qofba aad meesha keenaysaa salaadda sii wada salaadda iyadoo lagu jiro baa la rabaa inaad qof mee- meesha keentid cabdiraxmaan bin cawf oo u yeedha gacantuu soo jeeda hadal maaha faqadamahu lisalaati buu soo hormarshay mixraabka marka wuxuu yidhi faman yeli cumara dadkii sayd cumar la xidhiidhay dadkii safafkii hore sayd cumar arkayay faqad ra'aa waa arkay alladii kii ra'aytu anigu aan arkay sidaa arrinta u socotay oo aan wax ugu jeedno bay wax ugu jeedeen buu yidhi wa amaa nawaaxil masjidi masaajidka dhinacyadiisa dambe fa inahum iyagu laa yaro- laa yadruuna maba ogeyn waxay la socdeen xaaladda meesha ka dhacday masaajidka waa weyn yaa moogta warba ma haynba waa kow hayra annahum iyagu qad faqaduu waxay waayeen sawta cumar codkii cumar bay waayeen meeshiiba salaaddii nin kale ku jira un bay arkeen codkiisa ay cumaroo la yaqaaneena waa la waayey wa hum yaquuluuna dadku waxay lahaayeen subxaana allah subxaana allah subxaana allah dadkoo dhan macnaa say cumar codkiisa markii la waayey a fasallaa bihim waxaa tujiyey allahu akbar meesha waa meel naxdin la weye fasallaa bihim waxaa tujiyey cabdiraxmaan baa tujiyey salaatan khafiifatan salaad fudud ilaa haddii macnaha shil iyo dhibaata dhacdo salaada waxa weeye is- waa lasoo gaabinaya dad hadda aan midka fahansanayn baa jira suuradday doonaan dabada qabsanaya waxa weye dadka qofka culus iyo qofka daciifka iyo kan jiran iyo munaasabadaa la ilaaliyaa ha qur-aan aqoontaada iyo xifdigaada un laskagama xisaabtamee waxa weeyaan wuu soo koobay salaaddii markuu soo koobay falama nsarafuu markay dadki salaaddii ka baxeen qaala cumar baa wuxuu yidhi ya bna cabaas waryaa ina cabaas undur fiiri man qatalani kii i dilay fajaala waa wareegay ibnu cabaas saacatan hal saac buu muddo dadka saa u dhex maray uma jaa waa yimi faqaala wuxuu yidhi ghulaamulmugiirati weeyaan huwa kan ku dilay ghulaamulmugiira ninkii mugiire la dhihi jiray addoonkiisi wey qaala wuxuu yidhi sayd cumar assanacu ee saanic ahaaba ma midkii sanca yaqaanka ahaaba waa nin la yaqaanay waa kay wada hadleen qaala wuxuu yidhi nacamha waa laftiis qaala wuxuu yidhi sayd cumar qaatalahu llahu ilaahay ha lacnado laqad amartu waxaan amray bihi isaga macruufan wax wanaagsan anugu culays ma dul saarine wax wanaagsan baan amray alxamdu lilaah ilaahay baa mahad leh alladii allahaasoo lam yajcal aan yeelin maniyatii geyridayda biyadi rajulin nin gacantiis ninkaasoo yadcil islaama islaamnimo sheeganaya waxaa mahad leh ilaaha ga- aan igu sababin nin islaamnimo sheeganaya ee nin gaalaba hadduu i dilay khayr weeyaan idaa haddii qof muslima qof muslima intaa dilaya sida waxa waddanka hadda ka socda waa fitan iyo mush- musiibo weeyaan waa dhibaato haa ee qofkii gaal dila ama gaal isagu dilo waa ka fiican ilaahay buu ku ku xamdi nin majuusi dab caabudo ah hadduu mari dila bay yidhi khayr weeyaan qad kunta waxaad ahayd buu yidhi yaa bna cabbaas ina cabbaasow anta adiga iyo wa abuuka aabbahaaba cabbaasa tuxibbaani kuwa jecel an takfura inay ku bataan alculuuju kuwan feeraha waaweynoo dibiyada ah bilmadiinati madiina waxaa idinkaa dalka keenay buu yidhi sayd cumar ma ogolayn dadka noocaasa in waddanka la keeno waxaas adiga iyo aabbahaaba cabbaas waxaa weligin jeclaydeen waxaas inay dadka dalka ku bataan oo yimaadaan balaayada dibiyadaada oo naxariislaawayaasha arxanlaawayaasha ummadda laaya inay ummadda ku soo bataan waxaas weligin waa jeclaydeen wa kaana alcabbaas cabbaas waa waxaa agtarum kooda ugu badan reer madiina raqiiqan addoommada isagaa ugu addoommo badnaa cabbaas faqaala wuxuu yidhi ibnu cabbaas in shita haddaad doontid qatalnaahum iyagoo dhan haddaan madaxa ka wada jarayna wax allaale waxaan dalka keennay addoommo ah yaa hadda haddaad doontid madaxaan ka jaraynaabi qaala wuxuu yidhi cumar waana tabcaan kadabta been baa sheegtay see uga jaraysaa madaxa bacda maa takallamu intay ku hadleen bilisaanikum luqadiinna iyo carabkiin wa salluu ay tukadeen yaa qiblatakum qibladiinna u tukadeen wa xajuu xajiyeen xajakum xajkiinnana aadeen ma dadka islaamnimada sheegtay tawxiidka ku dhawaaqo oo xajinaya oo tukanaya mayaa maanta madaxa laga jari karaa markii hore ahayd in la iska ilaaliye a waan la kala garanayn miday run ka tahay mid kale islaamnimo la wada sheeganayo ya khamiiska islaamka nin kasta qabo saasuu ku yidhi macnaha shareecada daahirkeedaan kuu oggoleen weeye marag faxtumira cumar sayid cumar waa la qaaday radia allahu canhu waa nool yaha weli ilaa beytii gurigiisa baa loo qaaday faindalaqnaa macahu waa raacan wa kaana naasa dadka waxaaba moodaa lam tusibhum inaysana siibin musiibatun musiibo qabla haadihi tan horteed waxaa moodaa weligeed musiibadan mid la mida inaysan dadka ku dhicin madaxda haddii dadka laga laayo oo dadka weliba madaxda hagaagsan la laayo waa dhibaato fa qaa'ilun midi dadka ka mid a fa minhum qaa'ilun dadka waxaa ka mid aha mid dhahaya qaa'ilun midku qaa'ilun mid hadloo yaquulu dhahaya laa bas dhimale dhimale a waa waa iska fiicnaan doonaa sayd cumar wa qaa'ilun midina yaquulu waxuu lahaa akhaafu caleyh walla waa u cabsanaya inuu dhinto fawtiya waxaa lala yimi binamiidin biyo namiid la yidhaahdo timir la milay ah yaa oo kuwa wax ka waaliya maha waa timir caadi oo sharaab laga dhigo ayaa la keenay fa shariba sayd cumar baa cabbay fa kharaja min joofi calooshiisa ka daatee la halkaasaa toorey looga dhuftay biyihii meesha xiidmihii baa jarmay mindhicirkii saa halkaani ka yimaadeen sayd cumar allahu akbar uma utiya bilabani caanaa la keena fasharibahu waa cab fakharaja min joofi yana waa daateen caloosha ka daatay facalimuhu waxay ogaadeen annahu sayd cumar meyitun meyduna wey waa dhimanaya fadakhalnaa calayhi waa u soo galno wajaa'anaasu dadkiina waa yuhnuuna calayhi iyagoo ay ammaanaya sayd cumar iyo cadaaladdiis wa jaa'a shaabun nin dhallinyaraadaa yimid faqaala wuxuu yidhi abshir bishaarayso yaa amiira almu'miniin bibushra allahi ilaahay bishaaradiisa ku bishaarayso laka aday kuu ahaatay lakadu waa khabar soo hormaray laka adigay kuu ahaatay min suxbati rasuulilahi rasuulka ilaahay saaxiibnimadiisa suxbadiisa sal alla alay slm iyo waqadamin horrayn fil islaami a ku horraysay maa baa ku ahaatay qad calimta aad og tahay maa maadaasa mubtadaa maa shay qad calimta aad og tahay baa laka kuu ahaaday oo min suxbati rasuulilaahi ah sal alla alay slm iyo waqadamin ku horrayn fil islaami islaamnimo a ku horraysay uma waliita misna waa tawallido madax baa noqotay facadalta waa cadaalo samaysay uma dabadeedna shahaadatun haadihi middan hadda aad tabcaanka u tahay shahaadatu waa shahiidnimo waa waa shahiidnima ku dhimata waay qaala wuxuu yidhi wadidtu waxaan jeclaaday anna daalika kaasi kafaafun kafaaf inuu ahaado sayd cumar bahadle wuxuu yidhi alleelaa waxaan jeclaaday arrintu inay kafaaf noqoto cadaaladaan sameeyey iyo haddii aan cadaalad darre sameeyey inay labadaasi isceshadaan kafaaf maxaa la yidhahdaa waatan macnaheedu laa calaya dusheeda inaan dembi ahaan walaa liya ajarna iyo ahaan sayd cumar wuxuu leeyahy xilka aan hayey binu aadamkaasoo dhan baa la wax layga weydiinayaa mogta wixii aan galay oo jawra iyo cadaaladda hadday isceshadaan aan daalac la ii raacin alla saasaan jeclaan lahay waxbaba anigu yaan helin ajara kuwa hadda maanta xilalka haya iyo kuwii ka horreeyey iyo kuwo ka dambayn doonana waxay wada rabaan inay jannana helaan hal shayna cadaalad weligood kuma samayn baa laga yaabaa ya sayd cumar saxaabigii rasuulka jannada lagu bishaaray isagoo nool ragii jannada lagu bishaaray xilka islaamka aanu haya wuxuu leeyahay wixii iga dhacay gef iyo wanaaggii hadday isceshadaan ajarba inaana ka helin saasaan rabi laha waay falamaa adbara markii wiilkii dhallinyaradaha jeensaday idan isla markaasba izaaru hoosguntiriisu iyo musul ardoo dhulkao iyadoo taabanaysa isbaal buu samey isbaal maradii baa jiitamaysa qaala wuxuu yidhi sayd cumar rudduu calaya alghulaam wariisu celiya wiilka dhallinyarada horu yeera fa jaa'a waa yimi fa qaala wuxuu yidhi sayd cumar yabna akhi walaalkay wiilkiisiiyo irfac hawbaka maradaada kor u qaad dadka layskama karbaasho diinta tartiib baa loogu sheegaa haa sayd cumar waa madaxweynihii islaamka qabta ma dhihi ninka a waxa weeyaan wuxuu yidhi walaalle walaalle walaalkay wiilkiisiiyo marada kor u qaad fa innahu kor u qaadkaas baa abqaa u baaqinimo u baaqinimo badan u baaqi noqosho badan lisaobika marada marada saasay kuugu dhaqaaloobaysaa kow waa adqaa lirabbika rabbigaana saas oo cabsi badan a meeshaa boqnahaayooda ka bohista lama dhaafiyo haddaa kor uga qaad marka saasaa kuu fiican bale uma qaala wuxuu yidhi sayd cumar yaa cabdallaahi ibnu cumar isagoo tabcaanusaa diinta dadka u amraya wiilkiisibuu la hadla cabdullaahi ibnu cumarow undur fiiri waa dardaaran maa calaya dusheeda waxaa mina deyni deyna madaxweyne islaamka oo dayn lagu leeyahay oo weliba xilligiisa waa xilligii adduunka meel kasta barwaaqada la helay oo diintu gaadhay faxasabuudi way soo xisaabeen daynti fawajaduuhu waxay ka heleen sittatan wa amaaniina alf siddeetan iyo lix kun aw naxwu ama wax la mida siddeetan iyo lix kun oo lacag adaga oo waxaa laga helay dayna qaala wuxuu yidhi weliba waxaa la yidhi isagu naftiisa uma qaadane danaha iyo shaqooyinka iyo arrimaha iyo dhibaatooyinka imaanaya sannadaha bou intaul dhaqaalo qaado buu ku bixin jiro marka dhaqaalihii dawladda la raba in laga qaaday aha dhaqaalahaas marka dawladda kama qaadi jirin jeebkiisa isagaa daynsan jiray dayn buu u qaadi jiray waxaana lagu fulinaya arrimo dawladeed qaarna xujayda ku bixiyey bale xujayda waay isaga waxaa la yidhi bangiga muslimiinta wuxuu ka qaadan jir waxba kama qaadan jir wax yar oo daruura cabid iyo cunid iyo wax la wax yar oo ka qaadan jira shilin barkiisa waxaa la yidhi markii lacagtaa badan la helay qaala wuxuu yidhi sayd cumar in wafaa lahu daynka hadduu oofiyo maalu aali cumar cumar reer cumar xoolahooda faadihi ka gud min amwaalim xoolahooda ku bixi wailaa xoolaheenno dhan hadday bixin waayaan fasal weydii fii bani cadiy bni kacab reer cadi bini kacab waa jifidiis ha laga qaado fain lam tafi haddaysan taasi oofin amwaalum xoolahood fasal fii qurayshin nin quraysheed baan ahay reer quraysheed weydii walaa tacduhum ha gudbin oo ha dhaafin ilaa kayrihim quraysh cid aan ahayn ummadaha kale ah ha sii weydiinin xoolaha faaddi cannii iga bixi ba yidhi haadal maala maalka waxa weeyaan qofku markuu sii dhimanaya ama xanuunsan yahay ama sideedaba dayn haddii lagu leey waa inuu qoro dardaaran inaad iska dhibati maa dadka xoolahooda adoo haya ama adigoo ma garanaysaa lagugu leeyahay dardaarankaasuu reebay arrintaasi markay dhacday uma qaala wuxuu yidhi sayd cumar wuxuu la hadlayaa wiilkiis ibnu cumara indaliq oradaad ilaa caaisha umilmu'miniin ah faqul waxaa dhahdaa yaqra'u calayka wuxuu kugu soo akhrinaya cumaru cumar asalaama salaam sayd cumar baa ku soo salaamayey walaa taqul ha dhihin amiiruulmu'miniin ha dhihin cumar oo amiiruulmu'miniina baa caaisha ku soo salaamay ha dhihin fa inna anigu lastu ma ahi alyooma maanta lilmu'miniina mu'miniinta amiiran maanta amiir uma ahin madax uma ahin mu'miniinta waa dhimanayaa wey nin meeshaa yaallo tabcaana mu'miniinta ma xukuma wey kuwa ayagoo naftu ka sii dhacday oo xataa dhintay waxa leeyahy weli waa noolyaha madaxda hadda jidha inay dhintaana dhimashadooda ummadda loo sheegay bay diidan yihiin kuwa naftu ka dhacdo weli madaxweye weynaa madaxah madax saraah soomaynaa maqal oo ada waana dhintay dhimashada ummadda laga qarinaya ama iyagoo tabcaana oo aan dee xanuunkay u dhiman lahaayeen marayo tabcaana bay diidan yihiin in xataa cid kale sii magacaabaan oo ummadda sii xukumaan waa kursi jacayl waxaas waqul waxaa kaloo dhahdaa caaisho u tagoo yastaadinu cumar binu khadaab wuxuu kahaa idan dalbaya an yudfana maca saaxibay in la aaso sayd cumar labadiisa saaxiib macood nebiga iyo abuubakar oo caaisho dhalay wuxuu kaa codsanayaa caaisha cumar in lala aaso raggaas maxaa caaisha idanka loo weydiinaya dee gurigeedi wey meesha nebiga lagu aasay aabbaheedna lagu aasay gurigeedi weeyaan fadahaba waa tegey cabdullaahi bn cumar fasallama waa salaamay wasaadana waa idan dalba uma dakala calayha waa u galay fawajadahaa caaisha waa helay tabkii xaalay ooyeysa caaisha aad u ooyeysa ayuu helay sayd cumar bay la ooyeysaa tabcaannimadiis faqaala lahaa wuxuu ku yidhi cabdullaahi wuxuu ku yidhi maa qaala cumar cumar wuxuu soo faray waa u sheegay faqaalad waxay tihi kuntu waxaan ahaa uriiduhu tii doonaysa makaankaas meesha bannaan linafsihi nafteeda aan la raba in laygu aaso meel fiican in lagugu aaso inaad sii sahansatid waa fiicanta dariso wanaagsanoo dad saalixiin ay ku jiraan anaa meesha nafteeda la rabay bay ti wala uuhiranna u dooreen oo u dooreen bay tiri bihi makaankaas alyawma maanta calaa nafsi nafteeda waa uga doorayaabay ti sayid cumar baan u doorayaabay ti falamaa aqbala markau soo qaabilay ibnu cumar oo aabbihiisoo tabcaanoo cumara ku noqday qiila waxaa la yidhi haadaa kaa soo socda cabdullahi ibnu cumar weeyaan qad jaa'a xaalu yimid qaala cumar baa wuxuu yidhi irfacuuni war isoo toosii aa war isoo kicii faasnadahu rajulun nin baa tiiriyey ilayh xaggiis nin baa saa usoo tiiriyey laba tabcaane nin baa saa usoo tiiriyadoo macnaha dhabarka iyo madaxa iyo garbaha iyo saa usoo qabtay allahu akbar faqaala libni cumar cabdullaahi bni cumar ba wuxuu ku yidhi maa ladayk war maxaa agtaada war bal warra waa aniga hawla kuu dirae war maxaa haysaa qaala wuxuu yidhi ibnu cumar alladii kiiba agtayda ah tuxibba aad jeclayd yaa amiira almu'miniin saa rabtay baan wadaa oo maxay tahy aadinat way kuu soo idantay in lagugu aaso nebiga agtiis iyo cumar iyo abubakar qaala wuxuu yidhi sayd cumar alxamdu lilaahi ilaahay baa mahad maa kaana shay-un shay ma ahayn ahama kii la murug badan yahay ilaya xaggayga min daalika kaas murugta iigu badanoy haysay meeshaas in la ii oggolaada bay ahay alxamdu lilah waay fainii faidaa ana anugu marka qubidtu haddii lay qibdoodo nafta layga qaado faxmiluuni ixambaara markay xambaadhaan uma sallim ya salaam macnaha igu salaam weeyaan gabadhii mar labaad waa caaisha faqul waxaa dhahdaa yastaadinu cumar binu khadaab cumar binu khadaab oo meydoo lagu tukaday baan wadnaayo idan kaa dalbaya fa in adinat lii markaa labaad misna hadday ii idanto fa adkhiluunii igeliya wa in raddadnii hadday ii celisana rudduunii ii celiya ilaa maqaabiri lmuslimiin muslimiinta qubuurahooda baqiiciyo meelaha igeey idan labaad ii weydiiyey wa ja'ad waxaa timid umulmu'miniin hawshii halkaa maras xaas kaloo nebiga xabsaa la dhihi jira waa cumar baa dhalay waa ina cumar cumarka la dilay baa dhalay wa nisaa'u dumarna waa yimaadeen tasiiru xaalay nisahaasi soconayaan macahaa xabsa maceeda falamaa ra'aynaahaa markay arkeen saxaabadii xabsa qumnaa waa kacno falamaa ra'aynaahaa markaan aragnay dheh qumnaa waa kacno fawalajad way gash xabsu calayhi cumar aabbaheed oo la dilay famakasad cindahu agtiisay ku nagaatay saacatan hal saac muddo bay meydkiisa ag joogtay goora cabbaar joogtay wasaadana rijaalu rag baa misnaydan dalbay fawalajad iyadu waxay gashay daakhilan meel dambe oo daahah oo astura ayay gadaal raggay u bannaysay meel dambey gashay fa samicnaa waan maqalnay bukaacahaa oo hinteeda xabsa min adaakhili gadaal gudaha ah sayd cumar aabbaheeda oo la dilay ayay macnaha ujeeddaa qofaan ka oyan miyaa jira markaasi halkaasi oo hinteeda ka maqnay faqulnaa waxaan nidhi sayd cumar baa waxaan ku nidhi weli mayd maaha ow si dardaaran yaa amiira almu'miniina dardaaran istakhlif khaliifya dowladda ciddii qaban lahayd magacaw qaala wuxuu yidhi sayd cumar maa ajidu heli maayo axaqa cid uga mudan bihaada alamri amarkan min haaulaa'i kooxdaas annafar ee jamaecaadka aw irahdi kooxda ah aladiina kuwaasoo tuwafiya rasuulullahi rasuulka ilaahay la obsaday sal alla alay slam walxaal huwa nebigu raadin canhu oo raalli ka yah kooxdii nebigu isagoo raalli ka ah oo dhintay cid dowladnimada ka mudan inay qabtaan garan maayo buu yidhi fa samaa wuxuu magacaabay kooxdii tiri waa jannada raggii loogu bishaareeyey intii ka noolayd caliyan wa cuhmaana wa zubayr wa dalxata wa sacdan wa cabdiraxmaan lix nin buu magacaabay waa raggii noolaa wa qaala wuxuu yidhi sayd cumar yashhadukum waxaa waxaa idin xaadiraya goobjooga noqonaya cabdullaahi ibnu cumar waxaa toddoba idinku noqonaya oo goobjooga noqonaya cabdullahi ibnu cumar walaysa ma ahan lahu wiilkayga min alamri amarka shayun waxba dowladnimada isagoo shaqa kuma laba aabbaashu iska dhaxlid maaha ninkii dhinta wiilkiisu ha qabta maaha shaqa kuma laba yidhi isagu wax shaqa ah kuma laha muxuu u imaanayaa marka ka hay-ati tacziyati tacziyo iyo samirsiin qaabkeed bay lahu isaga u tahay aabbihii baa hadda meesha hayn jiray oo dhintay oo waa nin hadda meesha guriga wax maamuli jiray weeyaane goobjooga un ahaan haa goobjooga ahaan waa tacziye ahaan oo kale wuxuu yidhi marka cumar fa in asaabat ilimratu dowladdu hadday asiibto madaxnimadu hadday asiibto uu helo sacdan sacad hadday asiibto fa huwa daaka waa sax nin sacad la yidhahdo hadday dowladnimada uu helo waa bes buu yidhi dardaaran kale iyadu male wa ilaa haddaysan helin falyastacin ha kaalmaysto bihi sacad ayukum kiini maa ummira maadi waa zaa'idee maa ummira ummira laga amiir dhigo haddii sacad nin aan ahayn kursiga dowladnimada qabto ninkii kursigaa hela sacad ha la tashado waxa weydiiye dowladnimada iyo maamulka ha kala tashado hadduu isagu helana waa bes maxaa yeelay fa innii anigu oo sayd cumara lam aczilhu sacad ma ziibin oo ma cazilin can cajzin tabardarro walaa khiyaanat walaa khiyaanatin khayaano xilka ugama qaadin waxaa jidhay sacadkan dowladda gobol dhan bu u hay marka arrimo yimid iyo dacwooyin iyo waxbaa dhacay sayd cumar baa ka qaaday marka xilkii isagoo weliba saxaabigan dagaallo badan buu galay oo weliba markaa ku jira marka wuxuu leeyahay xilka qaadkii aan ka qaaday yaa la mooday khayaano iyo xumaanoo ninkii dowladda loo dhiibaba usan iska ilaalin oo dhihin waa ninkii sayd cumar ka qaaday oo yaa loo dhowaani warsaa maaha khayaano iyo cajzi ma jirine ninkii qabta ninkaa ha kaalmaysto uma qaala wuxuu yidhi sayd cumar uusii waa dardaarmaya alkhaliifata khaliifada iga dambaysa oo min bacdii gadaashayda ah bilmuhaajiriina alawaliin muhaajiriinta horaa u dardaarmaya an yacrifa lahum inuu u aqoonsado xaqahum xaqooda wayaxfada lahum inuu u xafido xurmatahum karaamadooda wa usiihi waa u dardaarmaya bilansaari reer ansaareedna khayran khayr baan u dardaarmaya khaliifada iga dambaysa alladiina ansaartaasoo tabawowa u askumeen addaara daarti madiina walimaana wa akhlasuu khalliseen akhlasuu iska soo qadarta wa akhlasuu khallisteen alimaana iimaan min qablihim muhaajiriin hortooda waxaan u dardaarmayaa an yaqbala an yaqbala an yuqbala in laga aqbalo min muxsinihim samafalahooda wa yucfaa wa an yucfaa in layska cafiyo can musii'ihim xumaanfalowgooda wa usiihi khaliifaha iga dandambeeya waxaan u dardaarmayaa biahlil amsaari magaalooyinka ehelkooda khayran wanaag waan u dardaarmaya fa innahu magaalooyinka waaweyn kuwa deggan rid-ul islaami islaamka cuskiimihiisii weeyaan wa jubaatul maali maalka ma garanaysaa kuwii soo ururinaya weeyaan magaalooyinka waaweynba xoolaha laga helaa wa kaydul caduw cadowga caragelintiisii weeyaan wa an laa yuuqada inaan laga qaadin baa u dardaarmaya minhum iyaga ilaa fadlun wixii dheeraad ka ah mooyaane can ridaahum weliba raalli ahaanshahooda looga qaado wa usiihi waxaan u dardaarmayaa bilcaraabi reer baadiyaha khayran khayr baan u dardaarmaya madaxweynaha iga dambeeya fa innahum iyagu acraabtu reer baadiye aslul carabi carab asalkeedii weeyaan wa maadatu lislaami islaamka asalkiisii weeyaan an yuuqada baan u dardaarmaya in laga qaado min xawaashi amwaalihim maalahooda darafyadeeda daclada dhinacyada maalka dhinaciis in wixii laga raba laga qaado neefka ugu fiican lagama qaado wa yuradda calaa fuqaraa'ihim fuqaradoodana in lagu celiyo kan hodankaa wixii laga qaaday kan faqiirkoodaa in la siiyo wa usiihi waxaan u dardaarmayaa bidimmati illaahi ilaahay ballantiisaan u dardaarmayaa madaxweynaha iyo wadimmati rasuulihi rasuulka ilaahay cahdigiisa an yuufaa lahum in loo oofiyo bicaadihim iyaga ballankooda waay dadka ahludimmada ah iyo kuwaasna in loo oofiyo waay bidimmati illahi macnaha ahludimmadi weeyaan wa an yuqaatala in la dagaalamo min waraa'ihim gadaalkooda oo laga celiyo laga difaaco dadka soo weeraraya walaa yukallafu aan lagu mashaqayn ilaa daaqatahum waxay awoodaan mooyaane qaala raawigu wuxuu yidhi falamaa qubida haddii la qibdooday sayd cumar kharajnaa bihi waa la baxan namshii xaalan soconayna fa sallama ibnu cumar waa salaamay calaa caa'ishata caaisha waa dardaaranka aabbihii faray idankii labaad baa la rabaa wa qaala wuxuu yidhi yastaadinu cumar baa meyd cumar baa kaa idan dalbayo qaala waxay tidhi adkhiluu soo geliy fa udkhila waa la geli fa wadica waa la dejiyey hunaalika halkaas maca saaxibayn labadiisa saaximacood nebiga iyo abubakar ayaa lala aasay rawdada shariifada ah ayay ku jiraan falamaa furiqa min dafnihi aasidiisii markii laga faaruqay ijtamaca waxaa kulmay haaulaa'i kuwa arrahdu ee kooxda ah lixdii la magacaabay faqaala cabdiraxmaan wuxuu yidhi ijcaluu amrakum amarkiinna u yeela ilaa alaaatin saddex oo minkum idinka idinka mid a codku waa badanayaaye haa codku waa badanaya lix nin oo dhan baa nahaye ninba nin codkiisa ha sii saddex nin markaa talada halagu ha lagu soo ururiyo mar haddii dadka la bariyo codka tirada laga badiyo dadka wax dooranaya meesha waxba ka imaan mayaan waa dhibaato lixdaa nin wuxuu yidhi saddex kusoo kooba faqaala zubayru wuxuu yidhi qad jacaltu amri amarkayga waxaan u yeeray ilaa cali anuu sayd cali baan u dhiibtay faqaala dalxatuna wuxuu yidhi qad jacaltu amrii waxaan u yeelay ilaa cufmaan wa qaala sacdna wuxuu yidhi qad jacaltu amrii waxaan u yeeray ilaa cabdiraxmaan ibni cawf saddexdaas waa ka baxeen meesha saddexdaadaan u dhiibaneen faqaala cabdiraxmaan wuxuu yidhi dowladda sida lagu dhisaa lagu baraya ayukumaa ilaa isaga iyo laba nin oo kalea la doortay moogta codkii haya ayukumaa labadiinaan kiinaabaa tabarra'a iska beriyeelaya min haada alamri amarkan dowladnimada yaa dowladnimada xilkeeda iska beriyeelaya oo fa najcalu aan u yeelnaa hu ilay isaga ilayhi arrintaan u dhibnaa yaan isagu jaga rabinoo aan dhahnaa qofka la dooranayo adigu magacaw oo isaga arrinta u dhibnaa isaguna aan rabin ilaa qof wax raba cid magacaw lama dhihi kara isagii baaba raba moogta yaan u dhibnaa wey wallaahu ilaahayna calayhi raqiibun soo qadaro raqiib uu yahay calayhi dushiis ku daalacanayo walislaamu islaamnimaduna shahiid markhaanti uu ku yahay layanduranna inuu fiirinayo oo fiirinayo afdalahum kooda ugu fadliga badan fii nafsihi nafsad ahaantiis yaan isagu xilka rabinoo ilaahayna ku daclacanaya islaamnimaduna markhaanti kaga ta inuu fiirinayo nafsad ahaantiisa isaga dadka kan ugu fadliga badan war labadiinaan keebaa saa u diyaara fauskita waaba la aamusiyey ashaykhaani labadii sheekh waa cali iyo cuhmaan ju waa laga waayey waa aamuseen faqaala cabdiraxmaan baa wuxuu yidhi atajcaluunahu aniga ma ii yeelaysaan amarka ilaya aniga aniga ma ii dhiibaysaan anaan xilna rabayn oo qabanayn kii agtayda iila fiican dadkana dooranaye oo magacaabaya wallaahuna calaya dushayda yaa a wallaahu calay waxay ka dhigan tahay wallaahu ilaahayna calaya dusheeda macnaha uu raqiib ku yahay waka allaa aaluwa inaanan macnaha ka gaabin ama ka gabood falin calaa afdalikum kiina idinku fadliga badan inaanan ka leexan wallahu calaya ilahay dusheeda saa ku yahay dhaari ay tahay macnaha qaalaha labadii waxay dhaheen sayid labadii sheekh nacam waa kuu yeelna arrinta fa akhada wuxuu qabtay biyaddi axadimaa midkood gacanta keeh caliyan sayid cali fa qaala wuxuu yidhi laka adiga qaraabatun baa ku ahaatay min rasuulillahi rasuulka ilahi sal ly slam walqidamu horrayn baa ku ar filislaam aa ku horraysay maa qad calimta waxaad og tahay baa qaraabo nebina aad nebiga qaraabo la tahay gabadhiisina qabtaa islaamnimadan aa ku horraysay fallaahu ilaahay calayka dushaada ma yahay yaa faallaahu calayka ilaahay ma kugu ogyahay lain ammartuka haddaan kaa madaxnimo dhigo latacdilanna inaa cadaalad samaynaysa haddaan adiga xilka kuu dhibo inaa cadaalad samaynta ilahay ma kugu ogyahay waa madaxda la waa la dhaarinaya walain amartu cuhmaan cuhmaan haddaan u dhiibana latasmacanna inaad maqlaysid wala tudiicanna inaad daacaysid haddaan ku doorannana inaad cadaalad samayso haddaanna ku dooranna inaadan mucaarad noqone aada adeecdid say cumaan qaala wuxuu yidhi nacamaha uma khalaa bilaakhare kii kale buu la qaali noqday waa cumaane faqaala lahu wuxuu ku yidhi midla dalik haddaan cali dooranno yaa inaa adeecayso ya haddaan adiga ku doorannana cusmaanow inaa cadaalad samaynayso ilaahay buu kugu ogi haabiyo falamaa akhada almihaaqa markuu dhaarti ka qaaday calayhimaa dushooda qaala wuxuu yidhi irfac yaddaka yaa cusmaan codkii isagaa haysta moogta war gacanta kor u qaad cusmaanow keen gacanta fabaayacahu waa la mubaayacoon adaa madaxweynaha buu yidhi say cusmaan cumar baa dhintay moogta cusmaan baa ku xigay saasaa lagu doortay fabaayaca waxaa la mubaayacday lahu cusmaan caliyu ilaa haddeera ballan laga qaado wawalaja ahludaari daarta ehelkeedina waa soo galeen daartu maaha daar gaara waa madiino oo dhan ahlu daar waladiina tabawa'u daar addaar macnaha madiina la yidhaha moogta daarta ehelkeedii oo dhan waa madiina waa soo galeen fabaayacuuhu waa la mubaayacoodeen rawaahu lbukhaariyu imaamu bukhaari ayaa xadiidka wariyey marka saasaa lagu doortay weeyaan wallahu subxana wa tacala aclam